Ilaalinta kaymaha dhirta ah iyo duurjoogta ah ayaa waxay lafdhabar u tahay deegaanka, waxayna ka qayb qaadataa yaraynta isbeddelka cimilada. Xaalufinta dhirta ah ayaa keenta isbeddelka cimilada, waxayna hadda ay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ay waddaa qorshaha lagu horumarinayo kaymaha iyo dhirta. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, Caydiid Saleebaan Xaashi, ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga qayb qaato ilaalinta kaymaha si looga hortago isbeddelka cimilada.
kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo kow nooc xayawaan ayaa ku nool boqol iyo konton nooc oo ka mid ah waxay ku dhow yihiin inay dabar go-aan ku haasimaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jubbaland waxay u soo jeedinaysaa bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo soomaaliyaba in lagu dadaalo sidii dib loogu noolayn lahaa kaymihii soomaaliya ee ay ku noolaayeen xayawaanka ee xoolaheenna bini'aadanka iyo badbaadada deegaanka iyo ci- cimilada ee ka hortegeeda khasaarihii ay khasaarihii ka imaan lahaa ka hortegeeda ay dhirtaasi ku fadhiday qiimo weyn ugu fadhiday sidaa awgeed waxaa waajib inagu ah cid kastoo innaga inaga midihi in ay ka ay ay ay ku dadaasho badbaadinta dhirta si looga nabad galo isbeddelka cimilada iyo khasaaraha ka yimaada xilliga abaaraha iyo xilliga adagna dadkaa loogu badbaado sidaa aan idiin sheegnay dhirta hadda intaa leege la xaalufiyey ee boqol iyo afar ee boqolkiiba afartan iyo shanta ah ummadda soomaaliyeed ee ku nool hadda deegaamadan iyo kuwa lamida oo kale intooda badani waxay ku badbaadeen wakhtigii adkaayoo lagaga soo baxay dhirtaa wixii laga faa'iiday oo ay ay- sida ay u isticmaaleen oo inta badan u baxday dhuxul Ee, siyaabo kale oo looga faa'iidaysan karayna way jiraan kolleyba oo iyagana waa looga faa'iidaystay waxaa dhici jirtay xilligii dee kaymaheennu ay nabad qabeen ee dhirtu ay wada dhammaystirayd qofka soomaaligii hadduu maanta intuu iska dhaqaaqo kaymaha aado in uu ka soo heli karo wax uu cuno oo xabag iyo midho iyo waxyaabo badan oo dhirta ka baxa uu qofku ku badbaadi karay xilliga adag laakiin maanta dhirtii lagu badbaadi jiray ee sidaas nolosha qaybta weyn uga qaadan jirtay in badan oo ka mid ihi way luntay waxaan rabnaa marka in dadkaan u soo jeedino intan hadda maanta gacanta ku jirtana in lagu dadaalo tii tagtayna sidii looga daba tegi lahaa oo loo kordhin lahaa in qof kastaa u guntado innaga reer jubbaland waxaan isku ognahay inaynu dhirtaa soo celino oo keynteennii dalxiiska lahayd ee xayawaanku ku noolaada ee maroodigu ku jiray ee ugaadhu joogtay ee dhufayska u ahayd ee ay ku noolaayeen in dib loo nooleeyo oo laga daba tago haddii alla idmo qof kasta oo soomaaliyana inuu gacan nagu siiyo hawshaas ee, baan baan ka codsanaynaa